Magaalada Buuloburti ee gobolka Hiiraan ayaa laga daafuray tartan kubadda cagta ah kaas oo loogu talagalay isdhexgalka bulshada iyo nabadda degmadaasi. Daafurka tartanka waxaa ka qayb galay Wasaaradda Dhallinyarada, Ciyaaraha, Dowlad Goboleedka Hirshabelle, Bahda Ciyaaraha, Ururka Kubadda Cagta Hirshabelle, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Buuloburti. Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Dowlad Goboleedka Hirshabelle, Mudane Maxamed Ceyntay ayaa ka warramay ujeedka tartanka loo qabtay iyo kooxaha ka qaybgalaya.
waxaan joognaa degmada Buuloburdi garoonkeeda kubadda cagta kaas oo ay inooga qabsoomi doonaan eh, tartan kubadda cagta oo aan ugu magac darnay tartanka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada kaas oo ay ka qayb galayaan ilaa lix iyo toban kooxood oo ka kala tirsan degmada maxaa la yidhahdaa Buuloburdi iyo degmooyinka kale ama deegaanada kale nawaaxigeeda ah kaas oo aan rabno inay dhallinyarada degmadu isku dhex galaan u muujiyaan nabadda eh, muujino isboortigu inuu qayb ka yahay eh, isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarada bilaabitaankii event iyada ah halkaas oo laba kooxood ay maxaa la yidhahdaa ciyaar ku dhex mari doonto waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa eh, eh, dhammaan bulshada degmada Buuloburdi sida eh, wanaagsan oo qaybta uga noqdeen eh, kooxaha ka dhisan degmada iyo nawaaxigeeda iyo degmaana- eh, degmooyina- degmooyinka kale aan rajaynayno inay kasoo qayb galaan Eh, dhammaantood waa aad iyo aad aan uga mahad celinaya sidoo kale waxaan aad u mahad celinaynaa eh, maamulka degmada oo ayaguna kaalin weyn ka geystay eh, qabsamidda hawshan iyada ah sidoo kale waxaan aad u jeclahay inaan u mahad celiyo hay-adda i o m eh, oo hawshan iyada ah eh, ka saacidaysa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo degmada iyo dhallinyaradaba marka ayagana aad aan ugu mahad celinayaa Eh, barnaamijyada isdhexgalka dhallinyarada iyo barnaamijyada eh, in la tusiyo isboortiga inuu kaalin weyn ku leeyahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada waa waxa aan rabno fariinta ugu dambaysa ee aan rabno inaan halkan ka soo saarno hadduu alla idmo Eh, dadku waxaan jecel lahaa inaan maxaa la yidhaahdaa ay ay usoo daawasho tagaan dadka degmada already hadda aad ujeedo intay maxaa la yidhahdaa usoo daawasho tageen eh, iyadoona ciyaartii weli bilaabanba marka waxaan rajaynaynaa in eh, tartankan eh, eh, kubadda cagta ah inuu horseed u noqdo isdhexgal dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku nool degmadan buuloburda iyo deegaanada kale nawaaxigooda aad iyo aadaan maxaa la yidhahdaa idinku mahad celinaya Tartankan ayaa waxaa loogu talagalay inay ka qayb galaan 16 koox kuwaasi oo ka dhisan degmada Buuloburti iyo deegaanada hoos yimaada.